maalinta takoorka waa maalin sanadle ah oo ay xusaan qaramada midoobay iyo ururo kale oo caalami ah maalintan ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo sinaanta sharciga dhammaan dalalka xubnaha ka ah u n takoorka iyo sinaan la-aanta ayaa si dhow isugu xidhan kala geynta noocyada kala duwan ee takoorka ha ahaato qaab dhismeed ama bulsheed shakhsiyaadka iyo kooxaha waxay u horseedi kartaa kala duwanaansho ballaaran tusaale ahaan dakhliga natiijooyinka waxbarashada caafimaadka iyo dhaqada sinaan la-aanta lafteeda waxay sidoo kale u horseedi kartaa cuqdad iyo takoor guud ahaan bulshada soomaaliyeed dadka soomaalida dhammaantood ma jirto habyaraatee waxa ay ku kala duwan yihiin inkastoo ay jiraan in kala sooca ay isku sameeyaan waxaa muhiim ah sidaa darteed marka la doonayo in la yareeyo sinaan la-aanta ka dhex jirta bulshada in wax laga qabto takoorka taasoo ay iskula kacaan bulshada caalamka waxaa jiro xubno bulshada muhiim u ah oo ay saameysay arrintan cilmi baaris lagu sameeyey takoorka ayaa muujisay in bulshada iyo qaabdhismeedka ay ka dhalanayso sinaan la-aan waxaana aada looga dareema had iyo jeer dhinacyada xagga helitaanka cadaaladda iyo natiijooyinka caafimaadka ka hortaga sinaan la-aanta iyo joojinta takoorka ayaa muhiim u ah waxaana baahi badan loo qabaa in lasoo afjaro cudurka h i v ids adduunka cudurkani oo ka mid ah cudurada dadka lagu takooro sababtoo ah aqoon la-aan awood la-aan ama qaab loogu adkaado h i v ids oo aan jirin ka hortag iyo daaweynta h i v ids iyo xanuunada kale ee ku dhaca dadweynaha adduunka warbixinteena waxaan ku wareysan doonaa qaar ka mid ah dadka la kulmay takoorka iyo waayojoogta iyo culimaabdiinka waxa ay ka yiraahdeen xuseen maxamed oo ka mid ah waayojoog waxauna waayojoog usoo ahaa isbedeladii uu soo maray takoorka ayaa inooga sheekeeyey taariikhda uu soo maray takoorka
zaki waa mahadsan tahay barnaamijkan takoorka waayou soo jiray waxaana la sheegaa in toddobaatan iyo shantii waqtiyadaas uu soo bilaawday waqti maxamed siyaad bare uu bilaabay barnaamij la yidhaahdo howl iyo hanti wadaag uu ka bilaabay dhankaas iyo jamaame kaas oo ku saleysnaa marka wax soo saar dhulbeereedyo wax soo kaleenta ah marka dadkaas iyo wax soo saarkaas xilligaas ah soomaaliya waxaa la yidhaahdaa inay kasoo bilaabatay in marka waqtigaas dadka ay isfaquuqaan way ka dugan tahay sida caalamka iyo sida soomaaliya ay tahay caalamka waxaa barnaamijkan takoorka uu kusoo bilaawday waqti uu jiri jiray ganacsi saddex geesooda oo u dhexeeyey wadamada soomaaliya carabta iyo wadamada kalento afrikaanka ah marka ganacsigaasna wuxuu ahaa in dad afrikaan ah laga keeno wadamada qaar la keeno soomaaliya soomaaliyana laga qaado badeeco la geeya wadamadaas marka waxaa laisdhaafsiisan jiray badeeco iyo dada laisdhaafsiisan jiray dadkaasa marka waxaa lagu takoori jiray ama ama sliif ahaan oo adoonsi loo iib keeni jiray wadamada marka waqtigaasa marka ay soo bilaabatay xog ogaalimadeydii xilliga maxaa la yidhaahdaye ay bilaabatay in takoorka uu bilowdo wejiyo badan oo la leeyahay marka takoorka laga hadlaayo dhaqaale ahaanna waa laisku takooraa dad ahaanna waa laisku takooraa marka takoorka saasaan leeyahay oo waqtiyadaas uu soo jiray soomaali ahaan horta dadka la takooro waxaan dhehaynaa waxaa lagu takooraa waxawaaye jiritaana lagu takooraa dadna waxaa lagu takooraa dhaqankooda dhaqan dhaqaale ahaan
dadka la kulmay takoorka oo la hadlay idaacadda snai ayaa kaga warbixiyey xaaladda uu kasoo maray takoorka iyo waxyaalihii uu kala kulmay
walahi shaksi ahaanteedu anigu waan la kulmay midab takoor iyo sinaan la-aan intaba waan la kulmay dabcan soomaalida inta badan wadadii looga hortagi lahaa midab takoorka mmacnaha ma ma ku tala jirta mana ku socota dabcan wallahi waxyaabaha oo lagu takoor waxaa ka mid ah deegaan ahaan qabiil ahaan intaba waa waa waa waa lagu midab takoore dabcan jinsiye ahaanna sidoo kale dhanka waxbarashadana asana sidoo kale waa muhiim waxbarashada dabcan waana meelaha ililaha oo inta badan dadka laga tiri badan yahay lagu midab takooro waa goobaha waxbarashada runtii waana wax dhaqan soomaaliya aanu lahayn in oo markaasi soomaali ah oo islaam ah la midabta koor goobaha shaqada waa ayakan waa meesha ugu badan ka dhacda dacdiyada ka dhacda xaquuqda macnaha takoorka midabta koorka ka dhacda shaqada waa goobaha ugu badan waa goobaha raadinta meelaha oo laga raadinaya shaqada meelaha xafiisyadoo kale waa meelaha ugu badan ee ka dhacda midabta koorka sababtoo ah waxaa dhacdo in inta badan imtixaana la qaatoo kale in shakhsiyaad oo markaasi qabaa-ilada kala duwan ay ay ay usoo tartamaan oo kale oo la dhahayo qabiil hiblaay a iskale asagoo aanana mudneen haddana lagu leeyahay qabiil hiblaay a iskale mar goobta shaqada waa goobaha ugu badan midabta koorka ka jira dalka soomaaliya deegaan ahaan deegaan ahaan midabta koorku guur deegaan ahaan way ka dhacday in guur dartiisa midabta koor loo baajiyo deegaankan wuxuu ka socdaa ilaa ay muddo intay jirto soomaaliya dadku waxay dhahaan lixdankii iyo wixii ka horeeyey laakiin sidaan aaminsanahay anigu midabta koorkan wuxuu kasoo bilowday magaca soomaaliya markuu bilaabmayo ayuu kasoo bilaabmay midabta koor
sheekh cumar shaami oo ka mid ah culamaa udiinka magaalada jowhar ayaan weydiinay waxa ay shareecada islaamka ka qabto in la takooro qofka diinta islaamka wax sal yaraad ay ku leedahay ma laha waana arrin ku khaldan dadka samaynayo islaamnimadana aan u fiicnayn dadka islaamka ah way siman yihiin ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala wax lagu kala fadli badnaan karana waa ilaahay subxaana watacaala taqwadiisa oo keliya diinta islaamka axaadiidta iyo aayadaha qur-aankaba sida ayay caddaynayaan oo markaas nusuusteeda ay caddahay wax kala faquuq iyo wax kala sarayn dadku kama dhexeeya ilaahay subxaana watacaala isagoo ka hadlaya taa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta ahow laa yaskar qowm min qowmin rag yuusan rag u faanin casaa an yakunuu khayran minhum waxaa la arkaa kuway u faanayaanba inay ka khayr badan yihiinba walaa nisaa'un min nisaa'in dumarna yayna dumar u faanin casaa an yakunna khayran minhun waxaa la arkaa kuwa faanaya in laga khayr badan yahayba mar hadday marka sidaas arrintu ay tahay ooba qofka xaqiiqda uusan ogeyn cidda qiimaha badan ilaahay agtiisa laga ogyahay in laysu faano diintu way diiday ilaahay wuxuu sheegay dadka inay hal meel kasoo wada jeedaan yaa ayuha nnaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa lab iyo dhadigaa idinka abuurna dhammaan dhammaan hal oday iyo hal habarana wada dhalay oo aadam iyo xawo ah arrimahaasi fuquuqa waxyaabo badana keeno ee dadka ay dadka ku dhaqaajiyaan qofkan waxyaabaha dadka ay ku dhaqaajiyan waxaa kamid qof baa waxaa lagu dhaqaajinaya lagu fuquuqaya abuurista ilaahay asaga u abuuray dowladaha dunida qaybtooda ayaa ku guulaystay yareynta takoorka muwaadinka ee shaqo xanuun ama heeb ka yimaada waxaana caalamka ka jira hay-ado u dhaqdhaqaaqa dabargooynta takoorka bulshada dhexdeeda